Halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadda gaaban ee dhererkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahertz saacadda geeska Afrikada Bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka mid ah FM-yada dalka iyo barta aan ku leenahay internetka ee radio ergo o r g.
kulanti wacan dhegaystayaal waa sabti labada bisha lixaad ee sanadka laba kun iyo siddeed iyo toban kusoo dhowaada idaacadda maanta oo qodobada aad ku maqli doontaan ay ka mid yihiin tulooyin hoos yimaada buhoodle oo uu ka dilaacay cudurka shuban biyoodka ayaa dadka ku nooli waxay heleen daawooyin bilaash ah waxaad kaloo ku maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay maamulka gobolka banaadir oo ka warbixinaya xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ka barakacay roobka iyo guud ahaan xaaladda dadka barakacay ee magaalada muqdisho barnaamijka codka dhagaystaha barnaamijka beeraha xubinta qiimaha xoolaha hase yeeshee ee marka hore kusoo dhowaada warka iyo munasar maxamed cabdi
hay-adda cunnada adduunka ayaa si xooggan ugu baaqday hay-adaha caalamiga ah ee wax taageera inay gurmad deg dega la soo gaaraan boqolaal kun oo qof oo soomaaliyeed oo ay saameyn aan wanaagsaneyn ku yeelatay roobabkii xoogganaa ee ka da'ayay dalka roobabka oo bilowday bishii hore ayaa sababay daadad waxaana ay geysteen khasaaro dhimasho iyo burbur hantiyadeed si gaarana waxay u saameeyeen bartamaha koonfurta iyo waqooyiga soomaaliya w f b waxay sheegtay ka hor xaaladani in soomaaliya ay la dhibaatoonaysay abaartii dalka ka dhacday laba kun kow iyo tobankii taasoo qiyaas ahaan la sheegay inay ku dhinteen laba boqol iyo lixdan kun oo qof bil ka hor madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa hay-adaha gargaarka ka codsaday inay gurmadaan dadka ku barakacay daadadka xooggan iyo fatahaadda webiga waxaana w f b ay hadda aad uga walacsan tahay in xaaladda bini'aadinimo ay ka sii darto sida ay hadda tahay haddii aan gargaar deg dega lala gaarin hay-addu waxay warbixin ay soo saartay ku sheegtay in ku dhowaad saddex boqol oo kun oo qof toddoba boqol oo kun oo guud ahaan tirada ah ay hadda ku sugan yihiin hoyla-aan kuwaasi oo ay saamaysay fatahaadda webiga afhayeen u hadlay hay-addan oo lagu magacaabo betina lusja ayaa sheegay in ay samaynayaan wax kasta oo ay awoodaan si loo badbaadiyo dadka islamarkaasna hooy loogu dhiso dadka weli biyaha dhex fadhiya dowladda talyaaniga ayaa hal milyan oo yuuro ah ugu deeqday soomaaliya lacagtaasi oo si gaara wax looga qabanayo mashaariicda la xidhiirta kaabayaasha dhaqaale ee dalka lacagtan oo dowladda talyaaniga ay u marisay soomaaliya bangiga horumarinta afrika ayaa qorshuhu yahay in dhinacaha kaabayaasha dhaqaalaha ee waddanka dib loogu soo nooleeyo si wax badan oo isbeddela looga gaaro xaaladaha la xidhiira arrimaha bani'aadinimada sidoo kalena wax looga qabto marka ay timaado musiibo weyn sida kuwa hadda dalka ka jira ee fatahaadda webiga sanduuqa kaabaha ee soomaaliya ee hadda dadaalka lagu bixinayo ayaa waxa uu kaalin wanaagsan ka qaadan doonaa sidii loo hagaajin lahaa dhaqaalaha waddanka sarena loogu qaadi lahaa islamarkaana dhinaca dhaqaalaha ay soomaaliya u gaari lahayd meel ay iskaga filnaan karto marka ay timaado xaaladaha qaar dowladda talyaaniga iyo bangiga horumarinta afrika waxay wadajir u sheegeen in soomaaliya ay xilligan u baahan tahay taageero dhinac kasta ah gaar ahaan arrimaha bani'aadinimada amniga iyo horumarinta dhaqaalaha waxaana ay xuseen haddii sare loo qaado dib u dhiska kaabayaasha dhaqaale ee waddankan in wax badan laga gaari karo dhinaca arrimaha bini'aadinimada oo dhowr jeer ay soo noqotay xaalado badan oo murugaysan oo ay ka mid yihiin abaaro fatahaad webiga daadadka iyo sidoo kale macluul waddanka ka dhacda warkii oo aad kala socoteen redio ergo waa naga intaas markaana aan dib idinkugu celiyo fawsiya iyo qaybaha kale ee idaacadda
halkani waa redio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadanimada
waa hagaag dhegaystayaal haddii aan guda galo barnaamijkan aan ku bilaabo qaar ka mid a deegaanadii ay ku dhufteen dabaylaha iyo roobabka iswatay oo ka tirsan degmada lughaya ayaa laga soo sheegayaa inay ka jirto biyo la-aan biyo la-aantaasi waxaa sababay kadib markii ceelasha qaar ka mid ah ay aasmeen halka kuwo kalena agabkii biyaha ka soo saari jiray ay duufaantu la tagtay sida matooradii iyo weliba soolaradii arrintaasi waxaa reediyow erga uga warramaya guddoomiyaha degmada lughaya cabdulaahi cali awnuur waana kan isaga oo faahfaahin ka bixinaya xaaladda guud ee biyo la-aantu iyo sida hadda dadku ay biyo ku helaan hadda biyo la-aantu way jirtaa ilaa shan goobood bay ka jirtaa ay ka mid yihiin lughaya gargaara hadeyta meesha la idhaahdo dhamasha garbadadar tuurka lixdaa meeloodba biyola-aan ba ka jirta sababta biyola-aanta uga jirta maanta waxa weeyaan meelahaas waxa wada lahayn system biyadoo ku shaqeynaya solar system iyo jiino dhammaantoodna waxay ku yaalaan meelaha dooxyada ku dhow daadad aada u fara badan iyo roobka keenay dhammaan ceelashii oo dhan iyo maxay leenay systemkoogii uxaqaaday daadkii marka laga reebo kalowlayo iyada maxay leenayaan ceel aan doox ku olin laakiin systemkii beblinekii lug magaalada lughaya tegayay iyo iyo labiiyo toban kilomitr daad ka qaaday
waan gartay marka biyuhu ceelal bay ahaayeen ceelashuna solar bay ku tiirsanaayeen miya oo motoorka loo adeegsan jiray
ha solar iyo motor iyo iyay ukala qaybsanaayeen bal ii sharax marka solarka iyo motoorka waa maxay farqiga udhexeeya
meesha waa xeeb weeyaanoo dadka degenaantooda badan dadahan tiera ay u badan yihiin oo imika sideedii sana u dambeeyaba abaare dhulka ka jireen markaas solarta waxaa la doorbidayay in qarashka uu ka yaraado dadka oo jinadu deesha mar walba waxay u baahan yahin qarash fara badan
waan gartay marka solarka qaabka loo isticmaalayay oo kaleeto bal faahfaahin ka bixi ayada solarka waxaa loo isticmaalayay inay bamka ku jira ceelka solarka inay kiciso o ay u dhiganto awooddii jinka biyaha kusoo saarayay solar awoodiia waa la saaraya taasaa biyaha markaas soo saaraysa ceelku saas ku shaqeynaya waktiyada meelaha qaar ay jiraan daruuruhu ana ceedi jirina jiina kaalmaatiga ayaa la garab dhigaya oo biyaha soo saara iminka marka la yidhaahdo afar meelood jiin iyo solar dhamaan wixii yaalay oo dhan duufaantii baa la tegtay laakiin afarta meelood ee kale saddex meelooda kamid a ceelashii baa baaba-ay iyo systemkii tumbooyinkii way hadhan yihiin soolarradii meesha kalena la yidhahdo hayana solarkii iyo ceelkii wixii way badbaadeen waa tumbooyinkii waxau qaaday
waan gartay dadku dadku marka ma ceelashay si toosa biyaha uga dhaansan jireen mise biyuhu ceelku magaalada buu u qaybinayay oo reeraha tubutuba ugu jirtay miya dadku waxay ka dhaansan jireen beebabka dakiyasada magaalada loo sameeyo iyo dadku ka dhaansanayeen
ha meelo gaar oo loogu talagalay bay ka arooran jireen wax guryaha ugu jira ma ahayn
ha me shaksiga doona inuu guriga gashaday isagu dhaqaalaha awoodaya uu gashanayay laakiin dadka intooda badan goobaha kiyoosada ee loogu talagalay magaaladiiyo saddex afar meeloodba laga sameynayo goobaha xaafaduhu ay say u kala badan yihiina waan gartay marka deegaanada tiradooda biyola-aantu ka jirta waan fahmay ceelasha marka aasmay ama kuwa soolaradii iyo iyo matooradii bay israaceen waa imise tiradoodu
iyaguna waxa weeyaan sagaal ceel weeyaan oo markaa hal hal meel ba waxay leedahay laba ceel bay leedahay waa tee marka midda labada ceel leh
damasha ahayd meesha labada ceel le labadii ceel ba u baabiyey marka gargaaro oo kale meelihii dhibaatada ugu badan ay ka dhacday bay ahayd ceelasheeda iyaduna ma aasmeen mise gargaaro iyada wuxuu qaaday solar systemkii gebi ahaanba iyo maxay leedahay eriyadii ceelka u dhisnaaya dhismihii ceelka waashmaankii wixii oo dhan ba u wada qaaday ma qofkii waashmaankii u qaaday haddii ay marka sidaas dhacday dadkii hadda biyo xaggay ka helaan wallaahi waxaa jira meelaha qaar ceelo yar oo gacma ceel gacmeedya oo biyaha durdura ayaa jira oo la dhaansado runtii taasina caafimaad darro badan ba ayaa laga baqayayo daadadku waxay qaadeen xoolo kumanaan ku ka badan bay qaadeen oo miidadkooga ay dooxyada ku wada aasan yihiin dadkii ay qaadeen laftarkooga ilaa sideed qofba miidadkooga dooxyada ku maqan yihiin oo ku aasan biyahan nadiif ahayn oo laga baqayo caafimaad darra inay ka timaado ceelashaas aad tiri marka gacmaha lagu qoday ma hadda duufaanta kadib ay dadku dib u qoteen mise waa wax horey usii jiray maya hadda duufaanta kadib ay ceelasha qaar dib u qoteen iminka gargaaro oo kale waa dooxeegu waa durdur buu leeyahay durdurkaa maxay leenay ciyaalkii dadkii magaalada o dhan baa u meegasho tegaya dharkii waa lagu maylaya xoolihii o dhan baa kusoo arooraya baktigii xoolaha ee dooxa maxay leena daadadku soo qaadeen dooxyada ku aasan baa jira dadkii daadku qaaday qaarkood oo dooxyada ku maqan lalaaya ilaa iminkaa jira waxaa dee suuragala in waxaasoo dhan dheecaankoogii durdurkan inuu sido bulshadiina ay ka cabto halkaana khasaare ka yimaado ha laakiin hadda ilaa hadda wax dhibaato ah oo biyahaas dadku ay cabayaan oo ka dhashay ma jiraan ilaa toddoba kiis oo shubana jiro oo qolada caafimaadku ay noo soo gudiyeen oo gargaara ay ka helaan iminka lala tacaalaya caafimaadkooda oo waa dadka biyahaas cabay ah
waa dadkii biyahaas cabay oo weliba caruur u badan ha marka carruurtan goormee baa la arkay kiisaskooda
caruurtii haa biyihi cabtay baa ayaa shiban bilowday shibankaa dha sida imtihka iyo lagu keenay dhakhaatiirta uga hawlgaleen iminka dawooyinkii baa ku socoto shibanka cid u dhimatay weli ma jirto laakiinse wuu jiraa ha marka goormee la keenay oo la ogaaday kiisaskaas ma shalay ma daraad mise xilli hore
maya waxaa la keenay ma maalintii waxaa la keenay daraadkii ka horreysay waa la keenay ha waan gartay marka arrintan biyo la-aanta oo kale qoysas intee la eg bay saameyn ku yeelatay wallahi ilaa ilaa toddoba kun oo qoys bay saameyn ku yeelatay arrinta biyo la-aanta oo deegaanada ceelashu ay ka aasmeen wada jooga
oo deegaanada ceelashu ka wada jooga midda kale waktiga aan maanta ku jirno waa cimil ahaan xeebtu waa kulayl oo waktiga xagaaga la yidhaahdo ee dadka iyadoo iyadoo ceelashan ay caadi yihiinba dadka qaar ay biyo la-aanta u dhiman jireen
ha mar waa gartay marka waxaa isku soo aaday ceelashii oon biyo lahayn inta yaraydoo la helayay oo aan nadiif ahayn iyo xeebtii oo kulul oo cimiladu ay kuleyl tahay waa saasaa ka wadaa
ha cimilada kakuleyl tahay iminka wakti kasto sanad kasta oo xagaaya sanadka dhimashada ugu yar tahay degmada laghaya ilaa shan qof baa iyo iyaa ku dhiman jiray sida caadigana oo sababi jiray habaab inay dhintaan
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midba noo ergoogto nabdaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa hagaag akhyaari erge ayaad naga dhegaysanaysaan idinkoo naga maqlaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitriban sidoo kale magaalooyinka dadka ku nool ayaa naga dhagaysan kara qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay nagala socon karaan radio ergo dot o r g qodobo kale ayaa inoo soo socda hase yeeshee kusoo dhowaada xubinta qiimaha xoolaha waxaa soo jeedinaya ilyaas cabdi cali
wararka qiimaha xoolaha ee maantana waxaynu ku soo qaadan doonaa siiladaha magaalooyinka ceel berde iyo bardaale ee ka tirsan gobolada baay iyo bakool haddii aynu ka horeyno sayladaha ceel berde geela dhoofka heerkiisa koowaad awrka labiiyo toban jirka waxa uu ka marayaa toddobiyo labaatan milyan ilaa iyo lix iyo labaatan milyan shilin soomaaliya geela dhoofkaa heerkiisa labaad awrka siddeed jirka waxa uu ka marayaa sagaal iyo toban milyan ilaa siddeed iyo toban milyan shilin soomaaliya geela dhoofkaa heerkiisa saddexaad awrka shan jirka waxa uu ka marayaa saddex iyo toban milyan ilaa labiyo toban milyan shilin soomaaliya sayladaha ceel berde geela qaliinka heerkiisa koowaad waxa uu ka marayaa koob iyo toban milyan ilaa iyo toban milyan geela qaliinka heerkiisa labaad waxa uu ka marayaa toddoba milyan ilaa lix milyan geela qaliinka sayladaha ceel berde heerkiisa saddexaad waxa uu ka marayaa lix milyan ilaa shan milyan iyo shan boqol oo shilin soomaaliya isla sayladaha ceel berde ayaynu ku jirnay adhiga dhoofka heerkiisa koowaad waxa uu ka marayaa laba milyan iyo boqol ilaa laba milyan inta udhexaysa adhiga dhoofka heerkiisa labaadna waxa uu ka marayaa milyan iyo lix boqol ilaa milyan iyo shan boqol inta udhexaysa sayladaha ceel berde dhoofka heerkiisa saddexaad waxa uu ka marayaa milyan iyo boqol ilaa hal milyan inta udhexaysa adhiga qaliinka heerkiisa koowaad ayaa ka maraya saylada ceel berde hal milyan ilaa hal milyan iyo boqol adhiga qaliinka heerkiisa labaadna waxa uu ka marayaa siddeed boqol ilaa iyo toddoba boqol oo shilin soomaaliya adhiga qaliinka heerkiisa saddexaadna sayladaha ceel berde waxa uu ka marayaa lix boqol ilaa iyo shan boqol looda dhoofka ah heerka koowaad sayladaha ceel berde waxa ay maraysaa sagaal milyan ilaa iyo siddeed milyan intaa udhexaysa looda dhoofka ah heerkeeda labaad waxa ay ka maraysaa sayladaha ceel berde lix milyan ilaa iyo shan milyan inta udhexaysa looda dhoofka ah heerkeeda saddexaadna waxa ay ka maraysaa afar milyan ilaa saddex milyan inta udhexaysa ceel berde looda qaliinka heerkeeda koowaad waxa ay maraysaa saddex milyan iyo shan boqol ilaa inta udhexaysa saddex milyan qaliinka heerka labaadna waxaay maraysaa laba milyan iyo shan boqol ilaa laba milyan inta udhexaysa halka qaliinka heerka saddexaadna uu ka marayo milyan iyo sagaal boqol ilaa iyo milyan iyo siddeed boqol shilin soomaaliya saylada bardaale geela dhoofka heerkiisa koowaad waxa uu ka marayaa awrka labiiyo toban jirkii shan iyo labaatan milyan ilaa iyo afar iyo labaatan milyan inta udhexaysa geela dhoofka heerkiisa labaad awrka sideed jirkaana waxa uu ka marayaa sideed iyo toban milyan ilaa iyo toddoba iyo toban milyan inta udhexaysa geela dhoofka heerka saddexaad awrka shan jirkaa suuqa baardaale waxa uu ka marayaa koob iyo toban milyan ilaa toban milyan oo shilin soomaaliya suuqa baardaale geela qaliinka heerkiisa koowaad waxa uu ka marayaa sagaal milyan iyo shan boqol ilaa sagaal milyan inta udhexaysa geela qaliinka heerkiisa labaadna waxa uu ka marayaa bardaale sideed milyan ilaa iyo toddoba milyan inta udhexaysa halka geela qaliinka heerkiisa saddexaadna uu ka marayo suuqyada baardaale lix milyan iyo shan boqol ilaa lix milyan inta udhexaysa saylada baardaale ayaynu weli ku guda jirnaaye adhiga dhoofka heerkiisa koowaad waxa uu marayaa laba milyan iyo boqol ilaa laba milyan inta udhexaysa adhiga dhoofka heerkiisa labaadna waxauu marayaa milyan iyo lix boqol ilaa iyo milyan iyo shan boqol inta udhexaysa adhiga dhoofka heerkiisa saddexaadna waxa uu ka marayaa saylada baardaale milyan iyo boqol ilaa milyan shilin soomaaliya adhiga qaliinka heerkiisa koowaad sayladaha baardaale waxa uu ka marayaa sagaal boqol iyo konton ilaa sagaal boqol oo shilin soomaaliya adhiga qaliinka heerkiisa labaadna waxa uu ka marayaa toddoba boqol iyo konton ilaa iyo toddoba boqol shilin soomaaliya halka adhiga qaliinka heerkiisa saddexaadna uu ka marayo lix boqol iyo konton ilaa iyo shan boqol iyo konton shilin soomaaliya baardaale lo-da dhoofka heerkooda koowaad maanta waa sideed milyan ilaa toddoba milyan shilin soomaaliya inta udhexaysa lo-da dhoofka heerkeeda labaadna waa lix milyan iyo shan boqol ilaa lix milyan shilin soomaaliya inta udhexaysa halka lo-da dhoofka suuqyada baardaale heerkeeda saddexaadna ay ka marayso afar milyan iyo shan boqol ilaa afar milyan inta udhexaysa lo-da qaliinka ayaa heerkeeda koowaad suuqyada baardaale lagu iibinayaa saddex milyan iyo shan boqol ilaa saddex milyan inta udhexaysa lo-da qaliinkaana heerkeeda labaad waxaa la kala siisanayaa saddex milyan ilaa laba milyan iyo shan boqol inta udhexaysa halka lo-da qaliinka heerkeeda saddexaadna la kala siisanayo laba milyan iyo shan boqol ilaa laba milyan iyo afar boqol intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu dhan wararkii qiimaha xoolaha ee seyladaha baardaale iyo ceel berde
maxaa la dhahaya iyo ayaa la yiraahdaa oo maaragtay waa caloosha wax gelaayo wasaqa sida saxarada oo kale in maaragtay ay soo gaarto biyihii si dadban ay kusoo gaarto cuntadii sidaas oo kale wasaqda daqsiga oo kale uu keenayo cuntadii oo dabool la-aan ah waxaas oo dhan macnaha wax wasaqaysan oo qofka cabay amase uu cunay baa badanaa shubanka keena marka waxaan dadka u sheegayaa oon ku wacyigelinayaa marka koowaad inay macnaha ay nadaafada ku dadaalaan oo ay sameeyaan in maaragtay cuntada iyadoo kulul inay cunaan inay dabool saaraan cuntada ka hor in gacanta la dhaqdo kadib maaragtay musqusha markii laga soo baxa gacanta in la dhaqdo ilmaha saxarada markii maaragtay saxaroodaan kadib in maxay ahayd gacnaha ay dhaqdaan oo waalidkii ka dhaqay oo kale gacnaha uu iska dhaqo cuntada intaan la diyaarinin ka hor in ayadana gacnaha si fiican saabuun loogu dhaqdo qofkaan saabuun haysanina inuu maaragta dambas ku dhaqdo oo uu gacnaha dambas isaga dhaqo musqulaha la iska dhaqo maxaa la dhahaa maacuunka si fiican inta loo dhaqo dambas lagu dhaqo in la qalajiyo haddana waxyaabo badan macnaha qoyaanada iyo meelaha duqsiga ku badan oo kale duqsiga lala dagaalamo waxyaabahaas oo dhan maaragtay waa wax ka hortegi karaa inuu dhaco shuban biyo tiro badan marka waan u sheegnaa hadda wacyigelintaasi awoodanada dhan tahay baan yaan ku wadnaayo bukaanada noo imaada iyo kuwa bukaan socodka kale iyo wixii aan ka gaarno xaafadaha iyo waan u sheegnaa marka insha allah haddii shuban uu dhaco dabcan meeshaas wasaq unbaa kuley roobkaas iyo maaragta waxyaabahaas badan oo khiyaanada ka imaanayo marka insha allah dadko inay ku dadaalaan in maaragtay waxaa iska nadiifiyaan oo carruurtoo kale cidiyaha laga jaro oo maaragtay saas oo kaleeto nadaafada aada loogu dadaalo ayaan ku boorinaya dadka haddii nadaafad badan la helo insha allah shubanka way iska yaraanaya ama maba jirada
waa tahay saaxiibadana dhagaysanayow iminkana buhoodle dhowr tuulo oo ka tirsan magaalada buhoodle oo uu ka dilaacay cudurka shuban biyoodka ayaa helay daaweyn lacag la-aan ah wariyaha rediyow ergo khadar cawli ismaaciil ayaa soo diray warbixin oo arrintani ku faahfaahinayo boqol iyo labaatan carruur oo qabay cudurrada shuman biyoodka oo ku sugan tuulooyin hoos yimaada magaalada buuhoodle ee gobolka togdheer ayaa adeeg caafimaad oo lacag la-aana ka helay toddobiyo labaatankii bishan urur maxalli ah oo ka jira magaalada buuhoodle waalidiinta carruurtooda ay ku dhaceen cudurrada oo u badan kuwo danyar ah oo abaarihii dhowaa baadiyaha ka soo barakacay kuwaasoo aan awoodin in ay daawo u gataan carruurtooda ama cisbitaallada magaalada buuhoodle geeyaan tuulooyinka sool joogta gocon dhaalame egle iyo daarasalaam oo dhaca waqooyiga buuhoodle tuulada u sokaysaana shan iyo labaatan kilomitir u jirto kuwaasi oo aan lahayn xarumo caafimaad ayaa rababkii da-ay waxa ay sababeen in cudurradani ka dhashaan cabdiraxmaan cali oo ahaa be soddon iyo toddoba jira qoyskiisuna ka kooban yahay shan qof ayaa ergo u sheegay in saddex iyo labaatankii ililaa lix iyo labaatankii mey carruurtooda ay la ildarnaayeen xanuunka shubanka ka hor intii aysan gurmad caafimaad ka helin tuulada uu degan yahay ee gocon dhaale
aniga waxaa iga dhacay xanuunka laba caruur oo mid uu yahay afar jir midna lix jir yahay waxaana siiy wax dawaa nasiinadii ma jiro ilaa ay dadku nagu dhahaan liin baa la siiyaa marka liintay waxaan iskugu darnaa sokortaasun baan siinaynay toddobiyo labaatankii bay noo yimaadeen tiimka caafimaadka oo baa noo yimid tiimkaasaa daweyna siiyey oo toddobiyo labaatanka bisha noo yimid markaas walahi hadda waa intaas dawooyinka tiimku keeneen aad baa lagu reeyay oo degaankii dawooyinkay siiyeen waa nooc waxay siiyeen sharoobooyin kanina yaryar oo kuwa nafaqada ah nutritionka ka qayb qaadanaya markaas dee kanimo aada lagu reeyay deegaanka oo deegaankaoo ah ay ka jirtay xaalad caafimaad darro khatar ay ka jirtay bay yimaadeen bay kusoo beg xilli aada loogu baahnaa bay kusoo beegmeen tiimkaas kadib maalmo uu shubanku jiray deegaanadaasi waxaa gaaray koox caafimaad oo ka socda urur maxalli ah oo la yidhaahdo ururka gargaarka bulshada soomaaliyeed kaasoo ka shaqeeya arrimaha caafimaadka kooxaha caafimaadka ah kuwa wareega mar walbana loo dira meelaha baahiyo degdega ka jiraan ee gobolka waxa ay adeegyo caafimaad oo maalmo soconaya u sameeyeen qoysaska carruurahooda shubanku saameeyey ilaa hadda waxa ay daawo siiyeen ilaa saddex boqol oo carruura oo intuu shubanku ku dhacay marka laga reebo inta kale ay qabaan xanuunka malaariyada iyo cuncunka oo roobabka uu ka dhashay kooxdan ayaa dadka guryahooda ugu tegaysay iyadoo qof walbana meeshooda loogu fidiyay adeeg caafimaad waxayna siiyeen kiniinno shubanka joojiya iyo sharoobooyin waxayna dhakhaatiirtu xuseen in maalmaha qorshaysan haddii dadka qaar la gaari waayo wakhti dheeraad ah ay ku dari doonaan si dadka deegaanku uga faa'iidaystaan adeegyada caafimaad doctor cali yuusuf cali xukun oo ka mid a dhakhaatiirta ka shaqeeya ururkan islamarkaana hogaaminaya koox ka mida kuwa caafimaadka deegaankaasi tegey toddobiyo labaatankii bishan mey ayaa ergo u sheegay in howlgalka ay adeegyada caafimaad ku gaarsiiyeen uu socon doono muddo shan maalmooda doctor cali ayaa sheegay in sababta shubanka xilligan la xiriirto xilli roobaadka oo inta badan ay ka dhashaan xanuunno ay ka mid yihiin shubanka mar kasta oo roobku do-o biyuhu waxay soo maraan dhulka dhulkuna ma aha wada nadiif ma wada aha oo meelaha qaar ayaa wasakh leh oo biyo wasakhle ku jiraan hadhow biyuhu waxaa isugu soo biyo shubtaanoo yimaada berkadaha iyo waxaasoo wixii lamid ah berkaduhuna biyuhuna nadiif maaha biyaha wasakhaysan bay dadku cabaan marka iyagoona iska karkarin saas daraaddeed ayay dadku shuban ka qaadaan waxaa intaas usii dheer in dadka xoolihii ka dhammaadeen oo meesha nafaqa darra ka jirto nafaqadoodu wan aysan wanaagsanayn marka qof bilaa nafaqa oo biyo wasakhaysan cabay markiiba bacteria ku dhalanaysa oo difaaciisa aada u yar tiimka aan watay waxa uu shaqo bilaabay axaddii ilaa jimcaha waa wadaynaa hawsha ilaa hadda waxaa kooxdeennu daaweeyeen saddex boqol oo carruur ah boqol iyo labaatan ka mid ah waa shuban inta kale xanuuno kala duwan weeyaan sida malaariyada qaar cuncun ayaa ku dhacay dhammaantoodna waxa daawooyin ayaanu siinay shan maalmood baa qorshuhu yahay hadda ololahan waxaa la filayaa
cali jaamac faarax oo aabbo qoyskiisu ka kooban yahay toddoba qof laba ka midana carruurtiisa oo wiil iyo gabar ah ayaa shubanku haleelay waxaana uu ka mid noqday dadka ka faa'iidaystay daaweynta bilaashka ah oo uu helay talaadadii sagaal iyo labaatankii bisha taariikhda ku beegnayd laba habeen iyo saddex maalmood wax daawooyina aanu helay ma jiraan isniinta dhaweyd ayaa waxaa noo yimaadeen kooxaha caafimaadka daawooyin ba ay noo keeneen daawooyinkan qandhi joojin ah iyo fowqicni oo oraarista loo yaqaano iyo shuban dabeeye waynagu caawiya haddana wahaddana way ladan yihiin caruurtii oo intaa markaanu siinay caruurta caafimaadkooda caadib noqday shubankiina uu ka joogsaday daawadan bilaash bay mse lacag bilaash bay ahayd oo wax lacagna laga qaaday saasay kooxaha caafimaadka nagu soo gaarhsiiya madaxa ururka saas mulgo doolaal axmed ayaa ii sheegtay in qayladhaan uga timid odayaasha deegaanka ay kooxdan caafimaad u direen deegaankaasi iyagooo ka jawaabaya cabashada dadweynaha mar walba waxaan u taaganahay koox ahaanba in aan caawino dadka aan helin caafimaadka amaba aan helin wax daawaa ee ku nool meelaha baadiyaha ah iyo tuulooyinka ay caafimaad kacandhaar oo kale waxay nagu soo gaadhay cabashooyin kala duwan oo ay noo keeneen dadka degan tuulada amaba kaamkaasi kabacdina waxaan u dirnay dad kormeerayaal ah oo soo ogaada xaaladda caafimaad iyo say dadkan baahida u hayso indhaka caafimaadka ah sidaasaan ku howlgallaa sahanka markuu soo dhammaaday jawaabtii ka timid dadkii ay ka keeneen kormeerayaashii ayaanu ku howlgalnay oo ku tagnaa ururkani waxa uu gacan ka helaa bisha cas iyadoo adeegyo caafimaad oo lacag la-aanah uu ka fuliyo buuhoodle iyo deegaanada ku xeeran wuxuu inta badan culayska saaraa hooyada iyo dhallaanka oo daawooyin ka qata xarumo caafimaad oo ku yaala buuhoodle iyo deegaano leh xarumo caafimaad oo hoos taga khadar cawl ismaaciil raadiyo ergo buuhoodle
haddii aad joogto gaalkacyo ka dhegayso raadiyow ergo isha wararka arrimaha bini'aadannimada raadiyow gaalkacyo maalin walba saddexda ilaa iyo afarta galabnimo
waa tahay akhyaartaa wada nagala socotaa ee weli idaacadda ergo ayaad dhegaysanaysaan iminkana muqdisho magaalada muqdisho waxa ay ka mid tahay meelaha uu roobka gugu ka da'ay islamarkaana uu saamayn ku yeeshay dadka barakacay boqolaal qoys ayaa guryahoodii ka barakacay islamarkaana ay ka dumeen maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in dadkaasi uu samato bixiyey islamarkaana uu geeyey goobo kala duwan halkaasna uu ku siiyo raashin isugu jira mid bisil iyo mid cayriin ah basme caamir shakeeti oo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee arrimaha bulshada ee gobolka banaadir oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ka warbixinaysa xaaladda dadkaasi iyadoo sheegtay in shan iyo toban kun oo qoys oo dad barakacay ah ay siiyaan afur maalinla ah iyo weliba raashin dheeraad ah oo loogu talagalay carruurta waana tan iyada ugu horreyn aan weydiiyey bal in ay warbixin naga siiso xaaladda dadkaasi iyo waxa ay ku sugan tahay waxa ayna tiri meelahaas waxay ku deganaanaan si ku meel gaar ah ilan sababta deganaayeen biyo ayaa galay gobolka banaadir wuxuu sameynooyaa biyihii meelaha roobkaas ay fadhiisteen waqooyidihii biyaha dhuuqay ayaa hooshii wado biyaha hadday ka baxaan waxaan rajayneynaa goobabkoodii inaan u dayactirno aan dejino insha allah waan gartay tirada guud marka dadka barakacay ee roobka uu saameynta ku yeeshay oo aad meelaha dejiseen waa imisa ama qiyaas ahaan wallahi ilaa hadda waxaan haynaa xog aruurin khasaaraha biyaha u geystay sida lagu hadda aan tirkoobkiis ilaa hadda iyo aan hayno waxaa lagu qiyaasay soddon iyo shan milyan khasaare inuu geystay roobka tirakoobka dadka barakacayna ay ka badan yihiin inba ilaa haddana tirakoobkooda uu socdo tirada saxda ah ilaa hadda tirakoobka maadaama uu socdo ma inaan sheegno wax qalad inaan sheegno waa waa naga mamnuuc tirada saxda markaan sheegno insha allah dib a idinkaga soo sheegeynaa waan gartay maadaama weli xog ururin ay socoto dadka meelaha aad dejiseen oo kaleeto meeqaad marka aad noogu sheegi kartaa marka laga reebo xog ururinta idiin socota laakiin inta hadda aad meelaha dejiseen ood og tihiin
sida degmada warka nabadoo kale saddex boqol iyo dhowr qoysaa la dejiyey degmada boondheere laba boqol iyo toddobaatan qoys degmada hodan sidoo kale eegana intaas in ka badan la dejiyey xarun ku taala degmada iskuol ku yaalo iyadoo sidaas ay tahay dadkaassi loo sameynayo gargaarka caafimaadka hadduu noqon lahaa hadduu noqon lahaa afarkoodii iyo ilmihaasi wixii la siin lahaa inta maamulka gobolka banaadir ayaa gacanta ku haaya haa marka dadkan maadaama ay ahaayeen dad magaaladii ka xamaasha magaaladiina roobkii uu saameeyey wixii cunno ah iyo wixii kaleeto asaasiga ku baxayaba maamulka gobolkaa bixiya miya ha ilaa shan iyo toban kun oo qoys ayaa afar loo sameeyaa oo oo afar u sameeyaa gobolka banaadir shaqeybay ka yihiin waxaana noo sii dheer ilmihii yaryaraa markaas ay dhababkii saameynta ku yeeshay iyagana xaaladoodii iyo intaba iyo nafaqadoodiiba intaba gobolka ayaa gacanta ku haaya marka gargaarka loo sameynayo oo raashinka ama isagoo bisil baa la siiyaa mise isagoo lacaga mise isagoo cayrina u qaybisaan
aad ayaa umahadsan tahay raashinka asagoo bisilna waa la siiyaa qoyska asoo ceerinayna waa loo geeyey qoysaska ilaa bil waxay cuni lahaayeen hadda way haystaan isagoo ceeriin ah asoo bisilna maqrib kasta waxaa la geeyaa meesha waxaa la dahay ay ku nool yihiin soo bisilaa loo geeyaa
ha marka shan iyo toban kun oo qoys maalin walba in afur loo sameeyo aad bay u fara badan tahay dhaqaale intee la-eg baa ku baxa marka wallaahi dhaqaalahaas barnaamij gudoomiyaha gobolka banaadir ahmed duqa magaalada muqdisho uu dah furay oo la dhahaayo taakulo oo hay-ada shacab gacanta hay-ada shacab hooshaas u wado gobolka banaadir oo ka qayb qaadanayaan bulshooyinka ku nool gobolka banaadir iyo ganacsatada iyo cid kasta wax sadaqaysanaysa iyo maamulka gobolka banaadir oo iskaashanayo ayaa barnaamijkaas lagu taabageliyaa marka ma dadka dhaqaalaha laga soo ururiyaa mise dadka maamulka gobolka baa iska soo aruuriya maamulka gobolka banaadir isagana wuu iska aruuriyey intii wax ku darsan karto dadka lagama soo aruuriyo laakiin barnaamijkan taakula waxay ka baxaan tvyaday ka baxaan idaacadahay ka baxaan qof kasta wax sadaqaysanayso inay ku darsato qeyb ay ka qaadato maadaama aan wada nahay boqolkiiba boqol muslim qof kasta soomaali ah oo u baahan yahay qofka walaalkiis inuu gacan siiyo barnaamijkaasasi waa barnaamij oo taakulo oo ummadda soomaaliyeed oo dhan dalka iyo dibaddaba ciddi wax ku darsanayso oo ay u furan tahay qaabka aad dhaqaalaha ku heshaan baa sidaas ah marka meeqaa maalinkii aada bixisaan oo ku baxda dadkaas aada afurisaan
barnaamijkan hadda waxaa taabagelinaysa gobolka banaadir wixii hadda soo carooday hadda lama sheegi karo hadda gobolka banaadir ayaa bixiyo deeqda bixeyso horta qof halkii ruuxba hal doolar iyo laba sent ayaa ku baxdo afarkiisii qof kastoo muslim ahna waxaa la yiri walaalkaa ku afuri hal doolar iyo laba sent maalintii bishina ee tahay soddon iyo lix doolar qof kastaba bisha soddon iyo lix doolar ayaa ku baxdo barnaamijkaas barnaamij furan waaye oo cid walba ka qayb qaadan karto haddana ramadaan maadaama shan iyo toban uu yahay uu gacanta ku hayo maamulka gobolka banaadir marka shan iyo tobankaas kun oo qoys ma kuwii roobabka ka barakacayba mise waa kuwii xataa waxaa ku jira aan roobabka ka barakicin ee meelaha fiican deganaa oo roobkuusan wax saameyna ku yeelan
shan iyo tobankaas qoys waa barakacayaasha ee cidaana awoodin oo gobolka uu degan yahay dadka degan gobolka banaadir aana awoodin inaysan afur iska bixiyaan waxaa waxaa la geeyaa masaajidaha ku yaala gobolka banaadir waa la geeyaa waxaa la geeyaa isgoosnida gobolka banaadir xilliga afarka markuu soo dhow yaha waa la wada geeyaa qofkii isagu ka gaarin meel gurigiisa ama qoyskiisa inuu afurka uu ka qaato isgoosyada masaajidaha barakacayaasha oo dhan degmooyinka dadka deganaan awoodin inay afurka iska bixiyaan inta waa wada gaarsiinaa insha allah aad baad umahadsan tahay marwo marka maadaama waraysigeen uu ku saabsan yahay dadka barakacayaasha ah shaqadan kale oo aad qabataanna ay dheeraad tahay inta barakaca ah meeqaad iigu sheegi kartaa tiradooda haddii ay suurtagal tahay wallahi barakacayaasha gobolka banaadir ku nool waxaa lagu qiimeeyey tirakoobkooda shan boqol oo kun oo qoys inay degan tahay caasimada gobolka banaadir
waan fahmay waxaan sheegayaa shan iyo tobanka kun eeqoys eed afurka u samaysaan ma shan iyo toban kun oo qoys ba mise waa shan iyo toban kun oo qof shan iyo toban kun oo qoys waay ha shan iyo tobankaas oo kun oo qoys imisaa barakacayaala markii laga reebo dadka danyarta ah iyo dadka guryahooda aan ka gaari karin ama aan haysanin oo kale markii laga reebo barakacayaasha keliya waa imisa tobanka iyagu ma yihiin mise shan mama dhan yihiin wallahi toban kun way gaarayaan iyo iyo inka badanba barakacayaasha inta kale waa in ka yar dadka ku nool caasimada oo haysanin waa ka yar yihiin laakiin tirada barakacayaasha ayaa aada u badan karyahooda loogu geeyaa iyo meelahay degan yihiin intaba waa loo adeegaa gaariyaa ukuraysan oo goob kasta geeya adigoo aada umahadsan waxaan kaloo ku weydiin lahaa dhowr jeer waxaa jirtay dad barakacay oo kuwii abaaraha dhowaan kasoo barakacay ay kamid ahaayeen oo dhowr xero laga raray oo meelo kale la geeyey maamulka waxaa jirtay ilaa afar kun oo qoys inuu meel dejiyey qoysaskaas marka waxaan rabaa inaan wax ka ogaado xogtoodii halka ay ku dambeysay iyo dhulkii ay deganaayeen
xilligii gudoomiyihii maamulkii hore gobolka banaadir xilligii dadkii la barakiciyey maaho annaga xilligeen wax la barakiciyey ma jiro
waa ogahay laakiin iyadoo markaa la barakiciyey baad idinku imaateen waxa dibudejinta sameeyeyna dabcan waxaan umalaynaa maamulkan cusub buu ahaa si wanaagsan aada iyo aad dadkaasaysi meeshii laga kiciyey waxay ahayd degmada kaxda haddana goob kale oo isla degmadaas kaxda ayaa loo dayactiray guryo loogu dhisay maamulka gobolka banaadir iyo hay-adaha caalamka oo iskaashanaya ayaa dibudejin loo sameeyey alxamdulilahi rabbilcaalamiin isbitaaladoodii iskuulkoodii nalad nal nalalka soolaradii inta wixii ay lahaayeen goobaa loo sameeyey wayna
marka ma dhulkan malihi bay u deganaan doonaan oo guryo ayagu ay leeyihiin miyay noqon doonaan mise waa si ku meel gaara inta wax kale looga helaya sii joogayaan meesha hadda la dejiyey maamulka gobolka banaadir ayaa u kireeyey dhul loo kireeyay degan yihiin shaksigii iska lahaana waxaa warqad loogu kala qortay xilligay u baahanayaan sanad ka hor ama ama sanad iyo ka badan ka hor inay sheegtaan inay dhulkaas ayaga ay u baahan yihiin kadib sidii dadkaas loo maareyn lahaa laakiin alxamdulilah rabbilcaalamiin sanooyin badan ayaa loo sugayay hadda waxaan rajaynaynaa inay barakaca ee ka baxaan ay noqdaan dad deegaan ah oo shaqa abuur loo sameeyo ay kamid noqdaan dadka ku nool caasimada ciddii rabtan in la celiyo gobolkeeda loo celiyana waxaan rajaynaynaa inaan gobolkeeda aan ku celino cid walba aan la kaashan karno inaan la kaashano marka ilaa meeqa sano ayaa loo kireeyey oo ay deganaan doonaan
hadda saddex sanaa u kiraysan imise qoys baa marka hadda halkaa degan dadka la barakiciyey waxay ahaayeen shan boqol iyo toddobaatan qoys
dhanka kale su-aal baan raba inaan ku weydiiyo isla dadka barakacay ku saabsan badanaa waxay ka cawdaan arrimaha amniga waxay sheegtaan in laga dhaco raashinka iyo macaawinada iyo waxa la siiyo haweenka mararka qaarkood kufsi iskuday iyo jirdilo in loo geysto dacwado noocaas ah ama aada wax kala socotaan ama idinsoo gaaray ma jiraan wallaahi annaga intaan magacaabana halka hayno arrimahaas wax ku saabsan lama soo gaarin mana arag waxaan rajaynaa inaan taasina ee annaga xilligeena aysan ahayn ee xilliga laga horiyay haddii jira ma seegi karo laakiin xilligeena annaga wax dhibaato ama caqabadna lasoo gudbiyey ma jiro haddee noo caqabadaas ee noo timaadan insha allah inaan dhici doonin waana xalineynaa wixii dhaco waa hagaag dhegaystayaal iminkana kusoo dhawaada barnaamijka codka dhegaystaha waxaa soo saara soona jeedinaya cabdulaahi maxamed amiin
kulan wanaagsan dhegayste kusoo dhowo barnaamijka codka dhegaystaha oo sabti walba saacadan oo kale aad ka maqashaan raadiyo ergo fariimaha aad barnaamijka ku maqli doontaanna waxaa inoo soo diray dhegaystayaasha idaacadda ergo oo kala jooga gobollo kala duwan barnaamijku aan maanta idiin soo jeedinayo anigu ah cabdulaahi maxamed amiin waxaad ku maqli doontaan fariimo ka hadlaya daadadkii iyo duufaanadii ka dhacay meelo ka mid ah waddanka soomaaliya iyo qodobo kale oo xiiso badan ayse ku bilowna barnaamijka codka dhegeystaha maanta ku soo dhowaada qaybta koowaad ay fariimaha ay noo soo direen dhegeystayaasha idaacadda ergo salaamu calaykum raadiyo ergo waad idin salaamay waa farxaan magacaygu waa farxaan cismaan cismaan oo jooga degmada baki maadaama ay haya idaacadda raadiyo erga tahay idaacada ay taageeraan hay-adahan qaramada midooban waxaan doonaynaa inaan codkayga walaalgaarsiisaan duufaan dhowaan ku dhufatay oo alla keenay gobolka awdal dhammaan ay xoole ku leedeen dad badanna dishay inaad cabashadayada iyo codsigayga caalamka gaadsiisaan ayaan idinla sarxayna assalaamu calaykum wasalaamu calaykum
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa daahir maxamuud oo gobolka galgaduud degmada tandhamad khaasatan waxaan faraynaa maamulada sida somalilan ama puntland xaaladda ka taagan tula tuula rag in lagu dhameeyo xaal nabadgelyo oo wadafadhi laga yeesho looma baana xasarad iyo dhibaato maadaama lagu jiro bishii barakeysanayd oo rabadaanka in ilaah laga cabsado oo rabbi lagu xamdiyo waa la rabaa assalaamu calaykum waxaan salaamayaa dhammaan shaqaalaha raadiyo ergo ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay dagaalada kasoo isnoonaaday dukara oo dadka muslimiinta lagu baabi'inayo iyo shacabka waa in si degdega loo jeejiyo maadaama dad muslimiin ay yihiin wax meeshaas ku dagaalamayo laguna jiro bil ramalan aniga oo joogo gobolka hiiraan magacaygana leey hiiraan maxamed maxamuud asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halo raadiyo ergo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa bahaan cabdulaahi guuleed waxaan ku noolahay eji aami anahayna gudoomiyhiisii ku yaala degmada caabudaas waqooyi geede waan salaamaya afar iyo tobankii boqolka alxamdulilahi rabbilcaalamiin soo baada-ay dalka waa qubay roobkuna hadde soomaalida ku imaadaa waaqa baa kaambalonyara dadku dadka xasiya waa garan kadhaan dadku waxa weye dad awal hanti hayti ma ahayn soonna waa la gadaa alxamdulilah waa la sooman yahay dadku waa xaaladoodu waa isaa dariga dhexe waxaan rabnaa inaad warkayga deegeysaan warkayaasha caalamka iyo soomaaliya iyo meel kastay dadka dadka waxaa weeye waxay ubaahan yihiin afur waxay ubaahan yihiin hoy roob ka galaan waxaa weeye xaaladoodu waa iska maasha allah alxamdulilah rabbilcaalamiin waa cabtaa ilaahina waa abaanina daayinkana waxaan leenahay qofkii waxa noo hallowooya sotaa kuleyaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullahi asalaamu calaykum raadiyo ergo waan idin salaamay ramadaan kariim galab wanaagsan ayaa idin leeyahay meelkasta aa joogtaan aad baan idin salaamaya raadiyo ergo gudka wararka arrimaha bini-aadanimada sidaa ugu shaqeynaysa mar walba aa bulshadiin ugu heelan tihiin bulshada soomaaliyeed oo kala gedisan gobolada kala gedisan joogaan sidaad ugu heelan tihiin ayaa idinka mahad celinaya aada iyo aad baan ugu mahadsan tihiin hambalyo hambalyo hambalyo ayaan leeraadiyo erga sidoo jooga caygiina u noolaaba mar walbana waxaan ii leeyahay hambalyo waxaan ii leeyahay dhammaantiin bishii ramadaan kuwa kheyr iyo wanaag u dhamaysto allaha naga dhigo kulligiin allaha naga dhigo bashkush iyo barwaaqo ku noolaada farxad iyo reenreen fariintan waxay idinka waxay idinka imaatay gobolka jubbada hoose gaar ahaan magaalada kismaayo magaceeduna waa faa-iiso maxamed cali aad bay u mahadsan yihiin dhegeystayaashaas waxayna ka warbixinayeen xaaladaha ay ku sugan yihiin deegaanada ay joogaan dhegeystaye weli waxaad maqlaysaa barnaamijka codka dhegeysta raadio ergo haatanna ku soo dhowow qaybta labaad ee fariimaha ay noo soo dubeen dhegeystayaasheennu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku salaamaya dhammaan shaqaalaha raadiyo ergo waxaan magacaygu waa cabdi yaasiin waxaan joogaa magaalada ka tirsan gobolka sanaag ee ceelfeen ku dhow ee layaasha dhigaab taasoo ay isku hayso laba beelood oo dagaalamay oo dhimasho iyo dhaawac uka dhintay dadkiina uu barakacay oo uu joogo galool foganayo taasoo ay ka da-een sabab badan oo laxaadle roobkaasoo dadku wuxu xilaa wax uga galo iyo wuxuu cuno iyo wax kasta midnaanu haysan assalaamu calaykum raajo ergo waan idin salaamay bacdal salaam waa iran cabdisaaqa ka saamaysa magaalada casiro dexelaalo gobolka galgaduud waxa weeyaan barwaaqo iyo basbas maasha allah caanaha ka dhaleegnay barwaaqo cawska celaalka tahay wuxuu noo joogaa daalka garabka barwaaqo basbas maasha allah maasha allah caano barwaaqo cirta sidooda waxaad aragtiin dhasarcaan maasha allah marka idinkana waa idin salaamay salaamu calaykum raadio ergo waa idin salaamayaa waa cali maxamed xalio jooga deegaanka tukuran ee gobolka sool walaalayaal dad markooda barakacyaal aanu ahayn dad barakacyaal aanu ahaanna xoolihii baan laga madhay haddana xumaad baa waddankana wax nagu qabsatay meelna meelna baxaa garamayno xagga boocda iyo xagga gobolka sool ee bahashi tukuran aada iyo ergo waadan salaamay waa cali macalin oona kasoo wacaya deegaanka balisonkor ee gobolka galgaduud waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed walaalayaas waa isu gargaareen ummadda dhibaatada ku gaartay oo fatahaaduhu gaareen waa isu gargaareen ummadda kale oo roon oo ka jeedka roon oo barwaaqaysan ilaahayna ma xamdiyeen barwaaqada nimcada ilaahay uu siiyey waa iskama gargaareen ummadda saasoo barwaaq la weegi kara hanees cafi ummadda soomaaliya dhammaan waa salaamana meesha ka joogta
aad bay u mahadsan yihiin dhegeystayaashaas codadkooduna waxay gabagabo u ahayeen barnaamijka codka dhegeysta raadio ergo inta aanan ka bixinna waxaan dhegeystayaal idin xusuusinayaa in cilad farsamo ay naga haysato teleefoonkii bilaashka ahaa ee laba kun iyo labayo toban taas oo aan isku dayno inaan xalinno marka fariimihiinu dhammaanna ma soo wada gaarayaan waa inoo kulanka kan xiga ee barnaamijka codka dhegeysta haddoo eeba edmo ee maca salaama wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
soomaaliyey bedela hablaha beeyaaya soomaaliyey bedela oo saacido ku dhacday soomaaliyey bedela hablaha beeyaaya soomaaliyey bedela bukaantaaya soomaaliyey bedela dibtaarkan booqan soomaaliyey bedela banaanka uyaa soomaaliyey qaybaha dambe ee idaacadda ayaa la soo gaaray iminkana kusoo dhowaada barnaamijka beeraha barnaamijka beeraha aalaaba waxaa soo saara maxamed xasan soona jeediya
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
kulanti wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii beeraha toddobaadkanna waxaan ku soo qaadanaynaa laba qodob kan hore waa ducaale axmed yuusuf oo beer ku lahaa degmada baki ayay dalagyadii u beeraa iyo qalabkii beertaba waxaa ka baabi'iyey duufaantii sagar oo ku dhufatay qaybo ka mid a gobolka awdal iyo waqooyi galbeed waryaheenna ilyaas cali cabdi ayaa haddaba ka waraystay bal dhibaatada isaga sida gaarka ah uga soo gaadhay arrintan waxaan dareemay wixii aan shalay filayay inaanu jirinba xataa waxa soo socdaba inuuba jirin oo dha- ka- dooxyadii ka fatahay dabeedna wuxuu sameeyey in dhirtii iyo waxalla wixii dooxyada ku dhowaa ama eh, khudaar dhulka taalle au dooxa ka saaro roob barafais barafaa isna la socdo xoolihii noolaa iyo isna qaada iyo isna laayi iyo wuxuu daadku qaadayba adiga maxaa beertaada saameyn ka soo gaadhay ducaalow duufaanta waxaa iga soo gaaray walaalo een, dalagii ii soo go-ay oo ahaa ilaa saddex gaari oo aan iminka diya- een, diyaar ahaa ramadaanta ayuu saameeyey oo qaaday wuxuu kala u qaaday een, dhulkii wuxuu kala u qaaday solarkii iyo injiinadii oo shan injiin oo yaalay iyo solarkii loo baabiyey imise hegtar ayaa kuu beernaa afar hektar baa iminka ku- ay ku beernaayeen afar kiilo way afar kiilo dhimaca dhulkiibaa boobaayba intii ay waxsoosaarkaasi ku beernaayeenba way jireen waxa soo hadhay in yaroo waxoogay deegeedooyin ku taalay oo eh, iyadu meel gaara eh, ku taalay maxay ahaayeen adiga dalagyada kuu beernaa uu kaa baabiiyey duufaanta ama do- daadadka waxay kale?
ahaayeen walaalo xabxab iyo basal iyo tamaad intaba way lahaayeen
marka kharashka kaa galay een, afartaa hegtara kuu beernaa waa imisay ahayd
shan iyo labaatan kun oo dollar baa dee inka hawshaa ku- iyo qarashkaa ku jiray meesha
adiga maxaa kaa galay markii aad beeraysay lacag ahaan maxaad gelisay een, Ya, w- waxaan geliyay ilaa sideed iyo toban kun oo dollar lacagta kaaga baabaadayna markaasi waa mintee Dee waxay noqonaysaa ilaa eh, shan iyo labaatan kun dee laba markay qalabkii iyo agabkii aad muddada in muddada intaasoo sano aad ururinaysay laysku geegeeyo aad bay u badaanaysaa ilaa soddon iyo shan bay noqon karaysaa marmaya marka ilaa tuubooyinkooda waxoo dhan ba laisku taga waa agab bay muddo soo shaqeynaya lagu soo ururiye meesha dee waxaan saacad laguma keenayo marka dhibaato adag marka waxa taala iyadana solar systemkii oo isna ku rigidnaa oo isagana lacagtiisa ay ilaa toban kun oo dollar lagu rigtibo
dalagyada beertaasi kugu beernaa imise bilood baad dhaqaaleynaysay oo aad beeraysood ku tabcaysay dee shan bilood baa ayaa iyo kharashka ku socday hawshooda aasaaska ilaa ilaa boatiinka ee shan bilood bay isku ahayd shantaa bilood muxuun baa la gelinayay waxba kama soo bixin iskii xaaladiisa nooga waran waxay se waxay waxay way- way cunayaan laakiin dee culays badan bay ku keentay dhibaato badan bay ku keentay wax iminka la xisaabi kara maaha de dhaqaalahoodii oo dhan baa meesha ka maqan waxay noqonaysaa in dib loogu shaqo tego adigoo dhaqaalahaagii oo dhani burburoo dib u shaqo tegina dee dhibaatadeeda waad garanaysaa dee culayskeeda
marka adigu xaggeed ku maqnayd markan een, duufaantu qaadaysa beertaada
dee waa guryahan ku jirna xilligaa layskumana dhici karayn waxaas eh, roobkii iyo dabaylihii baa socday qofka qofna qof ogaan karayn saacaddaas xilli habeenana culaysku u dhacay marka aroortii markaad timid ee guryihii ka soo baxdeen maxaad la kulantay adigu
waxaan aragnay de dhulkii oo isbedelay wixii aan aan loo yaalay oon meeshii waxba ka olin dhulkii oo baad ku socdo dee saasay bay ahayd oo een, waan iibina maalintii hore markaan soo tirinay een, berri oo kale la rarayo haye ayay musiibadani habeenimadii dhacday Dee ma- dee qoladii iibsanaysay halkaasay bay ka baxday khasaarideenna wixii wixii la iibsanayo u- u- u- meeshuu ka baxeen saameyn nooceyba ku yeelatay qoyskaaga markaasi ducaalow een, beertaasi iyo hantidaasi kaaga burburtay duufaantu horta boqol kiiba boqol beertay ku tirsanaay wax kaloo meel kasoo gelay ma jirin markaa saameyn dhibaato adag bay ku leedahay dee wax soo saarkoogii oo usoo go-ay oo kharashkii hore oo dhan ay wadageliyeen oo aan ay sugayeen midhihii usoo baxay inay isticmaalaan oo aroorta ka baxay waxay noqonaysaa mucjiso saameyna dag bayna ku leedan culays badan baan baramin laakiin dee ku waxaan qiray waxan inaanu wax bini aadamku aanu wax aanu waxba laga qaban karin haye iminka beertii ka waran sidee maalmahan toddobaadkan roobku idinka maqan yahay beertii tahay oo weli wax loo dhaqaaqi kareebo dadkiiba hamidii ay ku dhaqaaqi kalahaayeenba ma hayaanba xataa dadkii shaqaale kugu shaqaynaya wax alla waxay ma dhaqaaqi karayaanba dadki weli sidii albaabka loogama fudo aad ayuu u mahadsan yahay ilyaas oo waraysanayay ducaale axmed yuusuf oo ah nin beeraley ah oo ku nool deegaanka baki iminkana haddaan aadno qaybtii kale ee barnaamijkeenna beeraha toddobaadkanna waa qaybtii afraad ee barnaamijyadeennii xiriirka ahaa oo ay isla soo saaraan ururka aqoon-yahanada beeralayda soomaaliyeed ee saaj loo soo gaabiyo iyo raadiyaha arrimaha bini'aadanimada ee ergo toddobaadkanna casharkeennu wuxuu ku saabsan yahay iyadoo heerarkii hore ee korriimada ay beeruhu wakhtigan ku jiraan bal khataraha ay dalagyadu kala kulmaan cawsaska ka dhex baxa iyo qashinka kale iyo hababka ugu habboon ee qashinsiibka loo sameeyo waryaheenna munasar maxamed cabdi ayaana ugu tegey degmada afgooye oo xarun u ah ururka aqoon-yahanada beeralayda soomaaliyeed wuxuuna ka soo diray waraysigan bismillah magacayga cumar xaaji xuseen waaye xarunta saaj ee degmada afgooye ayaan joognaa ama tirsan su-aasha haddii oo maaragtay aan jawaabteeda aan bixiyo cooska dalaga beeraha ka dalbaxo waa fara badan yihiin hasaate haddii soo koobno waxaa jiro wax la yidhaahdo kurdo iyo coos salbir ah iyo coos oo marle cunta ahaan loo isticmaalo oo ah bukureyda iyo kablaha marka coosaska ma la soo kala koobi karo laakiin inta oo hadda ma aragtay oo ninkii wax maqlaayo beeraha markii laga hadlaayo ou dhihi karo coosaskan waa coosas jiro ayaan kuu soo koobay guud ahaan talooyin naga sii sida ay u kala khatar badan yihiin cawsaska iyo sida ay dalagyada ugu kala yeeshaan saamayn waxawaaye horta beerta mar allaale markii la beero waxaad beerati waxaan ka ahayn oo dhanba coos waayo ha ahaatee waxay u kala khatar badan yihiin dalagga waxa aad u saameeya u dhibo waxa waaye kurdada kurdada haddii beerta ay ka baxdo waxay u baahan tahay in kurdada sida loogu biciyo muddo ay qaadanay dalagga haddii kusoo dalbaxdo le dalagga aad ii aaday u dhibaanay wax soo saarkiisa yareynay xataa waxay suurta gelinaysaa inuu dalagga marba waxba kuu dhalinbo kurdadaa ugu qatarsan marka bal noo sharax qashin siibista la samaynayo walaab kasta kadib si loo joogteeyo nadaafadda beerta wax siibid la yiraahdo horta markii uu roob da-o oo roobka isdaba joogo ayaa qashinka la sii siibaa laakiin markii la waraabiyo wax la sii sii waayo qorshaasi horta ma jiro laakiin faliin waayo waa la falaa beerta waa la falaa falka la falaayana waxa waaye waraabka dabadii laba waraab hal falaa la falaa beerta hadda si ay beertaas u qashin leedahay ayaa loo falaa falkani oo cooska lagu waxyeeleynaayo dhinacyo fara badan ayaa jiro ma aha keliya faliinka keliya maku eka waxaa jiro wax la yidhaahdo mechanical yacni markii oo tractoriska ama cagafyada lagu falaayo habka casriga ah ee beerta markii loo diyaariyo waxaa jiro in hab casri ah lagu falo oo ah tractorka la adeegsanayo labada sool ama labada fiilo ama labada row ama labada leen dhexdooda ayay tractorka galaysaa ayadoo laga soo shaqeeyey markii ugu horeysaba loo soo mitriyey si ay meeshaas umarta hooshaasi oy cooskaasi ay ufashay uqabato ayadoo dalagani aysan waxyeeleynin taas horta mid waayo tan kale waxa waaye by the chemicalis chemicaliska markii ku leeyahay waxa waaye herbicide ama cosdile cosdilahaasayni ma aha keliya cosdile waayo beerta lagu buufiyo ma aha waxaa jira wax la yidhaahdo selective iyo non selective mid u gaar ah dalagaasay cooska lagu dilaayo santiisa mid u gaar ah haddii galey tahay galey coosdilaha galeyda ayaa la leeyahay saasay u kala baxdaa asagana waxa waaye waa lagu buufinaa galeydii waa ku nabadgelinaa cooskina waa kaa dilaa tan saddexaad waxa waaye by the animal power yacni xoogga oo maaragtay necmooleyda ama xayawaanka sida dibiyada dameeraha iyo fardada fardaha kan kale oo soo raaca waxa waaye man power yacni binu aadamka faliinka uu samaynayo intaasoo nooc ayaa loo falaa yaambo bini-aadanka markii uu samaynayo waxa waaye yaanba u adeegsadaa marka intaasaa codka loogula dagaalami karaa sidee muhiim ugu tahay fayaqabka dalaga in nadaafadda beerta la joogteeyo waxay muhiim uga tahay hadda waxa waaye maaragtay ane markii dalagan laga reebo waxyaabaha competitionka ku sameyn ama cadaadis ku sameynaya dalagan waxa waaye haddii soo baxo cooskana lasoo baxo fiiri ifka waxa waaye waxuu la qaybsanaa hawadiyow la qaybsanaa cadceediyow la qayb waxuu la qaybsanaa biyiyow la qaybsanaa nafaqdiyow la qaybsanaa laakiin haddii aad ka reebtid geedka oo adiga kuu beeran keliya ayaa umadax banaan wixii aad u baahan yahay inuu quuto laakiin haddii aad cooska ku daysid ama cooska lagu raadiyo waxa waaye wakti ou dhibaateeyey haddii la falo waxba laguma jeedo sababtoo ah waxa u baahan yahay cooskan falitaankiisa in la joogteeyo mar allaale markiiba uu soo baxo aan la dhihin cooska ma isa soo raacin iyo wax la yidhaahdo ayaa maaragta dadka qaarkiisa ay ku dhaqmaan looma baahna codka haddii isu soo raacdo oo isu soo raaco intii isu soo raacayo la sugo waa kaa tambadiiba looma baahna marka in la sugo waxaa loo baahan yahay haddiidba beeratid adiga dalaga galeyle beerataa sisinle beerataa misigale beerataa digirle beerataa salbaga wax allaale wixii aad beeratid waxaysan ahaynba haddii lasoo dhastaan inaad ka reebtid wey marka cooska xadba male waxaa loo baahan yahay waktigii uu soo baxoba ood isleedahay waa la fali karaa in la falo maxay tahay farsamada buuxinta meelaha bannaan ee dalagyada iyo kala khafiifinta meelaha isku cufan ee dalagku ku beeran yahay waxa waaye kala khafiifintaasi waxaa imaanaya wax la yidhahdo crop rotation in la sameeyo dalag kala bedelan yacni maanta haddii aad maaragta adiga aad geli aad beertid beri meeshid geleeda ku beertid waxaa la rabaa inay timaado digir si dhulkiina u nafaqoobo cooskiina u yaraado waayo digirta waxaa la ogyahay inay fido cooskana ay daboosho iyo marka qaarkiis waxaa la isticmaalaa waxaa la yidhahdo cobal crop yacni waxaa la sameynaa maxaan ku ihahdaa bocor hindiga oo kalea lagu beera cooskana waa kaa dila waxna waa kuu soo baxa adiga waa gartay ugu dambeyn bal sharaxaad naga sii hababka wanaagsan ee wanaajinta fayaqabka dalaga dalaga wax allaale waxaa u baahan yahay horta wax kasta oo la beeraba bini aadan ha naqdo dalag ha naqdo caafimaad inuu haata horta muhiim ah haddii caafimaad meesha jirin waxba ma jiraayaba haddii uu caafimaad jirana waxaad filaysaa maaragtay tayo fiican oo wax soo saar fiican oo mug leh oo aad ku hamin kartid beertaan maanta waa fiyowdahay sida loogu shaqeeyey managementigeeda u dhacay haddii aad isdhahdid maaragtay wax fiican filo waa inaad faydhafkeeda ka warhaysaa haddii aadan ka warhaynin sidii aad filaysid ma ku imaanayso beerta laakiin haddii aad beertid ee sida aday cooska aad aaga celinaysid biyaha aad usiinaysid caafimaadkana saasoo kale aad oga dadaashid waxaad hiigsanaysid waxa waaye wax oo maaragtay ina wax soo saar wanaagsan oo wax ku ool ah intaasna waxaa ku dhan barnaamijkeennii beeraha oo toddobaadkanna aan ku soo qaadannay habka qashinsiibka habboon loogu sameeyo dalagyada iyadoo barnaamijkana toddobaad kasta soo saaristiisa ay iska kaashadaan ururka aqoon-yahanada beeraleyda soomaaliyeed ee saaj loo soo gaabiyo iyo reediyow ergo
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaas waxaa noogu eg idaacaddeenii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay kow iyo labaatanka mitirban una dhiganta toddoba iyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka mid ah f m yada dalka iyo barta aynu ku leenahay internetka ee radio erga dot o r g tan iyo ismaqalkeenna kan xiga waxaynu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa raadiyaha ergo codka arrimaha bini'aadamnimada
ergadaydi ergawa ergadadi